hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa maamulka isbitaalka madiina kala wareegtay daawooyin teedhooyin iyo marakaneeco oo loogu talagalay in la gaarsiiyo shacabka fatahaadu saameeyeen madasha lagu wareejinaya daawooyinka iyo teedhooyinka waxaa goobjoog ahaa agaasimaha isbitaalka madiina titoor maxamed cabdiraxmaan jaamac iyo agaasinka caafimaadka isbitaalka titoor cabdulaahi axmed muuse iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda sodma agaasimaha isbitaalka madiina titoor maxamed cabdiraxmaan jaamac ayaa ka warbixiyey daawooyinka iyo teedhooyinka ay wareejiyeen in aan ku wareejinno deeq isugu jirta teendhooyin iyo agabka loo yaqaano markanaacada iyo daawooyin aan ugu talagalnay dadka dhibaatada ka soo gaartay fatahaadihii ka dhacay waddanka oo gobollo badan ay saamaysay iyo magaalooyin badan annagoo dareensan dhibaatada dadka walaalaheena soo gaari iyo xaddiga el eg tahay annagoo ka jawaabayna maaragtay mas-uuliyadda naga saaran bulshadeenna xagga caafimaadka ayaan maaragta maanta waxaan u joognaa inaan ku wareejinno qalabkan iyo adeegan caafimaad hay-adda musiibooyinka qaranka agaasimaha qaybta caafimaadka doctor cabdulaahi muuse si uu maaragta ayagana maaragta waajibkooda qaran u gutaan oo u gaarsiiyaan dadkaas dhibanayaasha ah waan ognahay dad badan oo maaragta arrintan ka shaqaynaya oo gurmadka dadkaas dhibaataysan inay jiraan annagana waxaan ka midnahay dadkaas oo maaragtay u gartay maaragtay inay tahay in la garab istaago dadkaas masaakiintoo dhiban waan ognahay intaan in ka badan xitaa inaysan waxba ka tiri karin laakiin waxay naga tahay maaragtay mas-uuliyad iyo dareen walaaltinimo iyo shacab inaan u muujino dadkaas walaalaha dhibka soo gaaray ilaan waxaan ka rajaynaa barwaaqadan inuusan musiibo nooga dhigin ayagana maaragtay dhibka ugu yareeyo khasaaraha soo gaarana uu ilaahay intaas maaragtay ugu simo waana ku mahad celinaynaa hay-adda musiibooyinka qaranka iyo guddiga qaranka iyo dhammaan dadka ka hoolan arrimaha gurmadka dadka masaakiinta oo meeshaas dhibkaas ka soo gaaray waxaan la leenahay insha allah taa dhammaanka allah niga ajirsiiyo mar haddii la isku wada tago oo maaragtay awoodda la kaashado waxaan aaminsanahay in maaragtay dadkaas dhibaatada laga saari karo mid ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda sodma ayaa ka mahad celiyey daawooyinka iyo teedhooyinka ay ku wareejiyeen isbitaalka madiina dhammaan tiimka maamulka isbitaal madiina waxaan idinkaga mahad celinaynaa garashada iyo isxilqaanka aad isxilqaanteen ee aad xasuusateen ummaddiinna soomaaliyeed inay u baahan yihiin maanta garabkiinna runtii isbitaal madiina wuxuu caan ku yahay u gurmashada shacbiga soomaaliyeed wuxuu caan ku ahaa isbitaalka labaatankii sano u dambeysay inuu ka shaqaynayay dhaawacyada iyo ummadda la tacaalidooda iyo u gurmashadooda haatanna wuxuu ku darsaday inuu caawiyo ummadda soomaaliyeed ee fatahaaduhu ay maaragtay meelaha badan ay ku halakeeyeen oo ay ka mid tahay gobollada baay iyo bakool gedo waxaa la yidhahdaa hiiraan shabeellooyinka oo aad arkaysaan baryahay u dambeeyey dhibaatada ummaddaas ay wajahayeen garashada isbitaal madiina uu gartay annagoo og isbitaalka inuu maaragtay ku socdo taageerada maxaa la yidhaahdaa dad shisheeye ama taageerada heedaha saaxiibada la ah soomaaliya iyo sidoo kale communitiga waxa laga qaado garashada uu gartay isbitaalka inuu communitiga uu haddana wixii intaas asaga lagu caawiyo inuu ku caawiyo runtii waxayna tusinaysaa meesha uu ka joogo shacbiga soomaaliyeed runtii isbitaal madiina oo baaqaas ka jawaabaya ayaa maantay halkan wuxuu nagula wareejiyaa daaq isugu jirta dawooyin loogu talagalay cudurrada loo yaqaano waterbom diseaska sidoo kale tayndhooyin loogu talagalay ummadda dhibaataysan in maaragtay waxna guryo ay ka dhigtaan waxna ay maaragtay serviskii ay u baahnaayeen loogu qabto sidoo kale waxaa ku jira markaneecooyin loogu talagalay in laga galo maxaa la yidhaahdaa kaneecada deeqdan ayaa ku soo aaday xilli baahi weyn loo qabay maadaama xiliyadan oo kale ee dhacaan cudurro sida malaariyada iyo shumabiyoodka